subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gordhow waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan khudbad uu madaxweynaha soomaaliya ka jeediyey maxadka nabadda ee maraykanka laakiin marka hore wax yar uun ka hor intaanan hawada soo gelin ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku jooga magaalada washington waxa uu waraysi khaasah siiyey idaacadda v o eda waraysigan waxaa la yeeshay madaxa idaacadda v o eda cabdiraxmaan iyo barow waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko cidda iska leh mas-uuliyadda dhallinyarada soomaalida ee ku dhimanaysa badaha
wallahi dee mas-uuliyadda noocaase dee dabcan annagu mas-uuliyadda dhinacbaan ku leenahay de dalkaan mas-uulka nahay mas-uuliyadda iyo xilka ummadda soomaaliyed ee noo dhiibatay awgeed yaa mas-uuliyaddaas aada noo noogu dhacaysaa dowladda soomaaliya haddii aan nahay laakiin xaqiiqada dhabta ay jirta waxay tahay dee dalkii duufaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba dadkoodana ma jecla waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku halliganto laakiin duruufaha soomaaliya ka jira ayaa keenay duruufaha soomaaliya ka jirana sida waxaas looga baxa now duruufaha soomaaliya ka jira inteeda badan waa dhaqaala hadda wax dadka loo cararayaan dhaqaalo waa haddaan kaa dhex galo waa shaqa la-aan baa laleeyahay cidda shaqada ugu badan bixisana waa dowladda federaalka idinkina shaqa laydin kama helo maxaa ku daweynaysaa taa de dowladda federaalka intay awoodi karta shaqa way bixisaa maanta soomaaliya cidda ugu badan wax shaqaalaysa loo shaqeeya waa dowladda laakiin inta hadda ay bixisaa ka badan awoodeedii baanay lahayn laanna qofka markaas shaqaalaysa xuquuq uu leeyahay haddii xuquuqdiisa aanu heli karin kuwa hadda aan shaqaalaynay oo ama ciidanka amniga ha ahaadaan ama shaqaalaha rayidka ha ahaadaan ayaa dowladdu la daalaa dhicaysaa muxuu ahay xuquuqdii sida hawelideed saddexdii sana afarta sano lasoo dhafaa dhaafayna way saddex jibaarmeen shaqaalaha dowladda oo way afar jibaarmeen aada iyo aad ayay tiradooda u badatay haddee waa intay kari karto dowladda laakiin dee dadka soomaaliya dalka soomaaliya waad garanaysaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan waa dhalinyaro soddon sano ayaa da-dooda ay ka yar tahay dadkaasi marka nisbada ay ka yihiin waa malaayiin waay maaha boqolaal kun xataa maaha dee dhammaantood dowladdu ma shaqaalayn karta laakiin duruufo dadku ay shaqo ku helaan inay abuurto oo ah amni iyo deganaanshiyo iyo sharci iyo kala dambeyn ayay dowladdu aada iyo aad ugu mashquulsan tahay kaasoo dee labaatan sano ka badan soo halaysnayna muddo saddex sano afar sano laguma dhamaystiri karo laakiin waan qiraynaa fursadaha dalka ka jira oo yar awgood ayaa keentay dhibaatadaasi way aanu doono dhinaca iyo doorashada iyo wixii heshiisyadii dhowaanta la galay afar sano ka hor markii aad qabatay adigii baarlamaanka howlihii idin yaallay waxaa kamid ahaa dastuurka dhamaystiridiisii qabyatiridiisii doorashadii hal codii hal markino in qof in markino la hirgeliyo maanta doorashadii hal qof iyo hal cod way meesha way ka baxdo oo taariikhdeeda dib u geli mayno maxaa imika cusub ood is leedahay doorashadani way kaga duwanaanaysaa kuwii ka horreeyey
cabdiraxmaan waxaa jira taariikhdeenii dhaweyd oo u dambeysay oo dowladdhisida soomaaliya ee kasoo bilaabatay carta ee kusoo xejisay imbagasi ee kusoo xejisay iskoola bolisiya laba kun iyo labaiyo toban meeshataan joogo oo boqol iyo soddon shan oday oo qabaa'ilka soomaalida ka ka socdana ay soo magacaabeen baarlamaanka soo xuleen laba kun iyo lix iyo toban waxaan joognaa oo leenahay muqdishaha ka baxdo ha tagto muxuu ahay magaalo madaxyada dowlad goboleedyada halkaas ha tagto dad maxaan ku rahdaa dhowr iyo toban kun oo soomaali aan ah ka qayb qaadato baarlamaanka sagaalaad ee soomaaliya sidii loo keeni lahaa taasi waxaan ugu sii dhawaanaynaa midda aad sheegtay oo ahayd hal qof iyo hal cod maanta xamaraan ka tagnay waxaan joognaa dowlad goboleeda caasimadooodii laba kun iyo labaatanne waa qorshaheeda inaad aragto waan rajeynaya waan dhignay in degmada ay tagto iyo hal hal qof iyo hal cod marka dee waan sii dhawaanayna waan sii soconnaa haddii aan haddii aan wixii wax ugu fiicnay aanan gaari karin waxa maanta haysanaa waxa ka fiican ee ka sarreeyaan gaarina waa taa waan maqlaynay waxbaan usoo duulduulayay in doorashada soo socota ad galayso laakiin wax rasmiya v o a weli kaama haysto doorashada ma ka qayb galaysaa soo socota doorashada waan ka qayb galaya anigu haa haddii lagu doorto maxaa ka duwan wixii hore noo aad samayn doontaas leeda ajandadeedaan la imaan doonaa sidii markii horeba aan ajandihii lixda tiir aan ula imiday oo wax badan ay ka ka dhaqan galeen tan dambana markeeda la gaaro waxaan la imaan doonaa ajandaha ama manifestada dadka soomaaliyed aan u ballan qaadaya
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaas oo dheer aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha galabta iyo caawa
waa tahay dhegeystayaal waraysigaasina waxaa la yeeshay madaxweynaha cabdiraxmaan yabarow madaxa idaacadda voice of america dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waraysigaasi uu siiyey idaacadda v o a ka hor waxa uu khudbad ka jeediyey macadka nabadda ee maraykanka xarintiisuna tahay magaaladan washington d c madaxweynaha ayaa khudbadiis kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin marxaladda ay soomaaliya maanta marayso doorashooyinka iyo nabadgelyada dalka warbixintaasi waxaa isku soo dubariday kana qayb galay khudbadaasi wariyahayaga xuseen barre aadan kulankan oo uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee maraykanka ayaa waxaa xidhiidhinayay kaalihii hore ee maraykanka u qaabilsanaa arrimaha africa johnny kerson waxaana ka soo qayb galay soomaali badan iyo wakiilo ka socday beesha caalamka iyo hay-adaha daneeya arrimaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madasha ka jeediyey khudbad uu ku soo koobay xaaladda soomaaliya iyo waxa xukuumaddiisa u qabsoomay intii ay tala dahayeen madaxweynaha ayaa tilmaamay in soomaaliya ay marxalad cusub gashay iyada oo qaab ka duwan sidii hore doorashada loo geli doono sanadkan isagoo tilmaamay in hanaankani uu yahay tallaabo hore loo qaado Somalia agreed to pursue political transformation by drafting and agreeing a federal constitution, adopting a federal model of governance.
Soomaaliya waxay ogolaatay in isbeddel siyaasadeed yimaado iyada oo la sameeyey qaabiyo qoraalka dastuurka federaalka ah iyo aasaaska hanaan federaal ah iyo in doorasho sal ballaaran laga qabto dalka ugu dambeyn Sebtembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka. madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay tallaabo hore u qaaday isagoo dib u xusay geedi socodka doorashooyinka soomaaliya oo uu tilmaamay in markii hore dibadda wax lagu soo dooran jiray dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu khudbadiisa ku sheegay in iminka la gaaray xilligii ay soomaalidu la wareegi lahaayeen siyaasadda soomaaliya islamarkaana ay beesha caalamka fursad ay u siin lahayd in soomaalidu ay xal u helaan mashaakilkooda fixing political problems of somalia the world has been sitting in the driving seat and the Somalis were sitting in the back seat. Now is the time we decided to take the driving seat and we request our international hal uhilidda mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa kursiga darawalka fadhiyay beesha caalamka waxaana iminka la gaaray xilliga ay Soomaalidu kursiga hore fadhiisan lahaayeen beesha caalamkuna ay dusha kala socon lahayd kuna taageeri lahayd madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya guulo laga gaaray dhinaca la dagaalanka al-shabaab iyo nabadgelyada today Al-Shabaab, they do not control any significant town or location that's known. They remain as a part. The challenge is still there. The insurgents war is still there.
Maanta shabaabku ma haystaan magaalooyin muhiim ah, laakiin caqabaduhu weli way jiraan oo qaraxyo iyo weeraro gaadmo ah way dhacaan. Laakiin shabaab ma aha iminka awood jirta oo juqraafi ahaan meelo muhiim ah haysata. gabagabadii kulankan ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay v o eda uga warrameen siday u arkaan khudbadda madaxweynaha iyo xaaladda dalku iminka ku sugan yahay waxaa la yidhahdaa khadre shafaxaa cabdulle madaxweynaha hadalkiisa waxaan u arkaa inuu ahaa mid aad iyo aad u fiican aad baan uga haweennahay inaanu galabta meeshaan ku aragnay shaqo badan baa loo baahanya waddanka in loo qabto far keliya fool ma noqdo waxaan rajaynayaa soomaalidu inay noqdaan dad isku tiirsan oo qabsada magacaygu waxaale xuseen nuur darwiish waxaan deganaha washington d c marka madaxweynaha waxyaabaha uu sharxay oo ku yimid in ay soomaaliya ay ka baxday marxaladdii adkayd ay u gudbaysa marxalad wanaagsan wuxuu kaloo sharxay sidii ay u dhici lahayd doorashooyinka siday usu socdaan soomaaliya sidii taariikhdu ahayd waxay ka soo baxday doorasho carta ka timid oo magaali soo gaartay oo kadibna jabuuti tagtay oo kadibna maaragtay muqdisho timid maanta waxay gaaraysaa lix gobol ay dadka soomaalida degan yihiin meeshii ay ka dooran lahaayeen boqol soddon iyo shan oday dhaqameed ay dooran lahaayeen maanta waxaa dooranayso ilaa iyo boqol qofood ayaa qofkii dooranayso konton ilaa boqol qofood marka afar iyo toban kun oo qof ayaa doorashadaani waxay noqon dadka xildhibaanada noqon doono soo saaraysa waa waddadii oo ahayd boqol soddon iyo shan qofood waxaa loo gudbay afar iyo toban kun oo qof ayaa doorashadu ka qayb galayso marka waddo yaroo bilaabantay waaye wuxuu aad u qaaxay sida ay dadku ay isku aaminsaneen oo qabaa'ilada loo kala fogaaday marka in laga gudbaayo waxa dhibka taagan etoobiyana wuxuu yidhi maaragtay haddase dowladda rejiimka soomaaliya nineteen ninetyga baxay iyo etoobiya rejiimkeeda ayadana ninetyga baxeen rejiimo cusub ayaa yimaaday saas awgeed ayay maaragtay rajo fiican inay bilaabato laakiin way adag tahay sidii amnigu sidii wada shaqayntu labada dowlad u bilaabasa un waddo ayay bilaabeen xildhibaan maxamed axmed keenaan runtii wuxuu ahaa sir yar oo briifa oo aad iyo aad u wanaagsan wax badan oo yididiilla ah soomaaliya hadda xaaladda ay soo martay iyo meesha ay kusii socotana aad ayuu uga hadlay aad ayuuna dadka ugu dhiirageliyey marka runtii aad baan ugu faraxsanahay magacayga waa muuse cabdiqaadir cabdimaax ku nool washington d c iyo nawaaxigeeda madaxweynuhu wax badan oo aan jeclaan lahaa inuu kasii hadlana ma uusan ka hadlin laakiin muxuu ahay sheekeen waxa uu madaxweynuhu sawiray sawir aad muddo inuu positive yahay ama uu qurux badan yahay oo wadankii ka sheegay marka waxaan se ognahay in muxuu ahay securitygu sida uu madaxweynaha u dhigay inaysan ahayn oo wadanku uu muxuu ahay securitygiisa aada u liito bishii bilihii lasoo dhaafay keliya ay dhowr xildhibaan oo xamar ku dhinteen waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu also wuxuusan ka hadal uusan ku dheeraan dariska wadamada dariska ah iyo sida ay inta ay ku leeyihiin maamulka wadanka iyo waxa uu isagu yacni yoolka isagu uu ka leeyahay waxyaabaha ugu horeeya ee la rabay inuu ka hadlo madaxweynuhu aan jeclaa inuu inuu xoojiyo waxaa ka mid ah wadanka securitygiisii ciidankii xooga ee dalka dalka soomaaliyeed inuu muxuu ahay shakeen lacagta muxuu ahay shakeen ay u baahan yihiin iyo waxaas oo dhan inta amasom maalin walba malaayiin daaroo lagu qarash garaynayo in la geliyo ciidankii xooga dalka soomaaliya khudbadan madaxweynuhu ka jeediyey xarunta nabadda ee maraykanka waxa ay qayb ka ahayd booqasho uu madaxweynuhu iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ku joogaan maalmahani dalkan maraykanka
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadanuuna la socodsiinayay khudbaddii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu v o eda siiye ka hor intuu khudbadiisa ka jeedinin maxadka nabadda ee maraykanka ee xaruntiisa magaaladan washington d c